maxamed shacab cusmaan jawaari aad iyo aad ayaa usoo dhawaynaynaa waana taageeraynaa waana garab taagannahay haddii ilaahay yidhaahdo waxaan la dardaaramaynaa gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenyaashaba waxaan leenahay falkii shalay aad ku dhaqmayseen lama ahe falka bedela waanu u tegnay ka dhaadhicinay kuna codsannay nagana ogolaaday inuu isu soo sharaa taas ayaa ilaah raxmaanka oo isagana noo ogolaaday baan ka mahad celinaynaa ilaahay baa mahadda guudimada gaarka asaga iskale waxaa kaloona sheegaynaa markaa maxamed sheekh cusmaan jawaari aan ku taageeraynaa haddana maadaama maalinkaa nagu ogolaaday inuu isu soo taago kuna guulaysanay haddana gudoomiyenimadii awalan ino ada dadka ka hisaabtamaas dadkuu nagadaan dadka ada macnaha oo insha allahu tacaala qaabilaas dadkuu nagadaan dadka ada hasuusadaas dadkuu ad nagadaan dadka ada lashaqeeyaas dadkuu nagadaan iyakoo odsadaayan odayaalkan may kale kinka hambalyeeyane guulo ada deertii ilaahay sheeka deertii soomaalida meeraase gamuun baarlaama buubaw walaalahaaga iyo macnaha dadka taageerayaashaa ka hadli odayaalkan hiil ihoo wakiili daba taaganyiin mayba koo odsadaane mar lamaad mar saddexaad mar afaraad koo odsadaane mudana gudoomiye isbedela lambaahanya soomaaliya isbedel inoo halo lambaahanya gadoomiye eebtaha laha qariyo soomaali wiina madax u naqata haddana waxaa madax u tahay koonfur galbeed gaar ahaan maxaa jira wow amilyara wowdanu salkalbihiyaay waxaa tahay koonfur galbeeda madax u tahay waa iska codsanaay koonfur galbeed mugti ka shirta iyo mugti ka bihisaay ilaahay waa iska beey ilaahay waa iska duceenaay salaatulleil asaa ku tukun in ilaahay idinku keenay